bismillahi raxmaan raxiim waxaan horreysiinayaa anigu dhimashadan maanta laga soo sheegay saaka dhinaca bariga ragga luululaayey reer somalilandka arrintaas aad iyo aad baan uga xunnahay waxa weeyaan arrin aynu filaynay runta haddaad doonaysaan haddii xukuumaddeennu aanay iyadu ku xisaabtamin arrin aynu filaynay weeye markii hoggaanka cusub ee puntland la doortay aniga dareenkaygu markiiba wuxuu ahaa markiiba wuxuu ahaa labadaa nin ee madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka loo doortay ee puntland hadday maanta soo weerari waayaan somalilan cid dambe oo reer puntland oo soo weerari doonta ma jirto dareenkaygu saas xukuumaddeenu waxay ahayd inay diyaar garowdo oo ay dalka diyaar garayso oo ay guntiga dhiisha isaga dhigto oo ay xaalad dagaal ay dalka u diyaar garayso taa waxaa ka horraysa ictiraafkan aynu raadinayno ictiraafkan aynu raadinayno waxaan odhan jiray awalli horeba waxa keliya lagu gaari kara waxa weeyaan dalka oo la mideeyo oo dhinaca loo wada jeedo ee xaaladdanna waxa weeyaan mid taasun xoojinaysa oo sii qasbaysa weeyaan markaa waxaa waddankana dagaal loogu diyaar garayn karaayoo keliya xukuumadda miirka qabta ee ummadda u danaynaysa waxa keliya dalka ugu diyaar garayn kartaa dagaal waxa weeye inay dadka midayso oo ay ummadda midayso halkii ummadda laga midayn lahaa haddii aad tun sakaaro wax la kala qalo ka yare aad ku mashquusho sidii aad u kala qaybin lahayd ee qaybiyo xukun ay siyaasaddaadu noqoto waxa weeyaan dee markaas waxaa la odhan karaa cadowgaaba dee u adeegaysaa cadowgiibaad u adeegaysaa waddanka soo weerarayey marka aad adigu ummaddaadii ku xukunto qaybi oo xukun siyaasadda noocaasi waxa weeyaan waa dhhabajab bay ku tahay waddanka dadka waxa weeyaan way baabi'inaysaa dalkana way baabi'inaysaa horumarna lagu gaari kari maayo waxaanu kula talinaynaa xukuumadda in ay miyirka keento inay dadka la tashato golaha golayaasha baarlamaanka inay hoggaankooda u yeedhato labada saddexda xisbi ee qaran u yeedhato inay tala weydiiso madasha iyo ciddii kale ee danaynaysa ee laxijaala ka qabta ummaddan iyo dalkan ay tala weydiiso oo ay ummadda sidaas ku ururiso arrinkeeda oo ay ku midayso sida keliyay xilka kaga bixi karta xukuumaddanoo keliya maa xukuumad kastaaba cid kastaaba aad timaado sida keliyay xilka ku gudan karaan ee kaga bixi karaan ee ay guul ku gaari karaan waxa weeyaan dadka oo ku daba fayla oo midaysan oo ay dhinac u wada jeediyaan oo ay horkacaan oo ay dabeeto ilaahay la kaashadaan sidaasuba guul lagu gaari karaa sidaan laakiin maanta socotaa waxa weeyaan waa qaybi oo xukun waxa weeyaan berigii inay raacigaan uu meesha joogeenu wadnay dib u habayntii aslanta ayaa idhi qodob keliyay siyaasiyiintii naga horreeyey naga da'da weynaa ay ay ay gumaysigii ay soo gaadheen ka barteen qodobkaasina wuxuu ahaa gumaysigu wuu ku shaqayn jiray qaybi oo xukun laakiin waxa weeyaan nasiib darra waxaana isweydiin halkuu ku habboon yahay halkee baanu se ku habboonayn waxaan ku idhi qaybi oo xukun haddii gumaysigu uu waddankiisa ku dhiqi lahaa inooma iman kareenba innaka ayago ayaga isu keen jebin lahayo innaka intaynu u tagno waddamadooda ku gumaysan lahayn hadday waddankooda gudihiisa ku xukumayaan qaybi oo xukun waxa weya wax shisheeyaha loogu talagalay wax cadowga loogu talagalay wax cadowga in lagu jabiyo loogu talagalay laakiin inaad waddankaaga kula soo guriya noqoto wax meesha ku jirta ma aha caqliba ma aha siyaasiyiintii naga horraysay ee naga da'da weynaydoo gumaysiga soo gaaray tii cadowga loogu talagalay sheeyaha ayay gurihii la soo guriya noqdeen meesheediiba ma aha markaa sida keliya ay xukuumaddan iyo xukuumad kastaaba waddanka ay ku dhiqi kartaa ay guul ku gaari kartaa waxa weeyaan waa ummadda oo ay midayso sidee lagu midayn karaa waxa weeyaan hogaan waxgaradka ummadda ay la tashato ayagoo daacad ka ah oo waddanka u danaynayo oon kursi u danaynayn oon mansab u danaynayn ay la tashadaan sidaa keliya ee horumar lagu gaari karaa waa midnimadaas taasaan kula talinaynaa islaam calaykum